dalkiidinka qarribay dadyow kala wadaa qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen
kulan wacan u wanaagsan meel walbaa joogtaan isaga soo maaqka idin soo gaariyaba ku soo dhawaada barnaamijka xulashada warasada xilli walba adana kala aad maqashaan marka laga reebo habeenimo jimcaha
soomaaliyan kii kala gegima ina kala geeye anna gamas handaan kugu masixi a ku gubataaye geedihi iyo dhulkuba kuu dacweeye agagorinayso xaqoo kuu gufaaciyo ku qabay gabaganoon daahin idam alle ilaah kuu gandhaaf guluf maqaadiir saam iyo garnayl duulayo guruta kaa aada gudgududka waa beri wax baas kuu gollayreeye adoogama safiidkii rabbigay gelangalkaa yeel alle goorta goorteeda kale kuu gantaal dhowda gulxif iyo bilaawiyo abley gooya hilibkaada yaandhari kujiir iyo boran gubac ku liibsiiya gidaar allamarin iyo ku dhimo gaasiriyo jeelal soomaaliyan kii kala gegima ina kala geeye gurmago-nin gegan iyo allow geed qalale kaadhi gebigaaba midkaasow rabbu goban ha kaa reebin saddexdiba ilaahay ku gooraayihiyo geedka rabbi lababshe geengeenle iyo gumud ha kaa yeelo gablan wiila'aaneed allow guriga kuu seex rabbi gegida ceebtee ku taa goorta laga leexday gisi wayaxasiya ku dila garanta mooryaana yay goola jiftiyo dhuwaagorinta kaafuule aar kuu gabada iyo libax kugu guraabaas soomaaliyan kii kala gegima ina kala geeye kul xurmaani rubaad ka dul god iyo haadaan xun meel aan laga gadoomaynin iyo gebi ka laalaadso aamiin
mar kale kulan wacno wanaagsan waa isniin talaadaa soo gelayso saddex iyo tobanka bisha koowaad ee januari sannada labaatan labaatan qodobada barnaamijka caawan kusoo qaadan doona haddii allah awoodda lagale waxaa qayb ka noqon doona madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa sanadkan safarka labaad maanta ugu mabaxay magaalada waddanka cumaan faahfaahin ku saabsan ayaan idiinsoo gudbi doonaa goor qodobada kale barnaamijka caawan kusoo qaadan doona waxaa qayb ka noqon doona madaxweyne hirshabeelle maxamed cabdi waare waxaa gelinka dambe maanta u gaaray magaalada baydhabo ee gobolka baabka fur galbeed warar kala duwan ayaa ka soo baxay safarka maxamed cabdi waare ee baydhabo xildhibaana ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya waxaa maanta ay sheegeen in ay dhibsadeen shaqada madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ee dalka ah madaxweynaha ma nacbi qabiil ahaan uma nacbi laakiin shaqa ahaana oo nacba wuxuu yidhi dowlade kacaanka iyo aniga dowladu nooma dhexaynuu yidhi kelmadika uu yidhi mahaas taasaan u quuquusta anigu waan u wehelay waxyaabaha ay ku saabeeyeen ayaan faahfaahin ku saabsan goor idiin soo gudbin doonaa guddiga doorashada maamulka galmudug ayaa waxay maanta shaaciyeen xilliga la qaban doona doorashada guddoonka baarlamaanka iyo labadiisa ku-xigeen waxaan idiin soo gudbin doonaa saaxiibayaal war-saxaafadeed ay soo saareen guddiga doorashada galmudug ee magaalada dhuusamareeb magaalada gaalkacyo guddi doorasho oo dhowaan uu ku dhawaaqay madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelaxaf dhankooda waxay maanta heshiyeen jadalka doorashada ee galmudug ee madaxweyne axmed ducaale geelaxaf garweynta uu ka yahay kulamo caawa arrintaas loogu arransanayo oo ka socda magaalada gaalkacyo ayaana wararka ugu dambeeyey idiin soo gudbi doonaa mid ka mida musharaxiinta u taagan xilka madaxtinima galmudug ayaa walackii ugu xoogana ka muujinaya faragelin uu sheegay in weli guddiga doorashada ee hore ee wakhtigu dhammaado inay ku hayaan arrimaha doorashada galmudug cabashada aan qabna inay tahay in guddigii farsamada ee ku caanbaxay sumcad xumadii lasoo dhaafay uu maanta dhex fadhiyey guddiga loo saaray doorashada guddoonka baarlamaanka ayagoo maaragtay faraha kula jira siina wada howlihii hadda ka hor ay ku yara caanbaxeen qodobada kale barnaamij caan ku soo qaadan waxaa qayb ka noqon doona laba sano kadib ciidamada militariga soomaaliya ayaa dib ula wareegay deegaanka tuurotuurow oo gobolka shabeellaha hoose ka tirsan halkaas oo al-shabaab ay ku lahayeen maxkamadda ugu weyn ee gobolka shabeellaha hoose cabasho ay muujinaya dadka deegaankaasi ayaan idiin soo gudbi doonaa goor qodobadaas nagu soo korra inta barnaamij ugu jirno hayad caawa maqli doontaan xubinta aad ku xisaha badnada ee kalamaan qaybaha dambe barnaamijka ku dhegeysan doontaan
heystaa bigeyga wou xura umaysiga ka jeceley omalay omalay omalay dantaagaro
tibinta iyo diyaarinta barnaamijkan anigu xasan saaxiibka cumar axmed ibraahim saxiifa barnaamijka farsameynaya ee waa mar kale iyo xulshada warasada
waxaan bedelayaa dhaqankii siyaasadeed ee madaxda dowladda caado ay ka dhigteen in safarro aan loo baahnayn lagu sii socdo haddaad i doorataan haddaan magaaladan lama keeni waayo baabuurta waaweynay yaan gadaal ka gelin jid la xiraayo ma jiraayo yow sheega ya ogeysiya alla yow sheega yow sheega yow sheega ya ogeysiya alla yow sheega
markaan shabaab ka adkaanno markaasaan baawarta ku raaxaysanayna laakiin isma keeni kartid adoo dagaal ku jira inay jidadku ummadda ka xiran yihiin musiibay adkaytaa isbog musiibay adkaytaa isbog isbog musiibay adkaytaa ismana oga musiibay adkaytaa ismana ogay oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiba qof dhaliilayaa
kulan wanaagsan helena saaxiib beel kusoo dhaway barnaamijkan waxaan ku bilaabayaa ee magaalada dhuusamareeb ee galmudug guddiga doorashooyinka guddoonka baarlamaanka galmudug ayaa soo saaray jadwalka doorashooyinka guddoonka baarlamaanka labaad ee galmudug ayagoo dhammaan shan iyo tobanka xubnad ee guddigaasi ay si wada jir ah ayagoo ku ansixiyeen kulan ay ku yeesheen magaalada dhuusamareeb ee galmudug shir jir ay ku qabteen magaalada dhuusamareeb ee galmudug ayaa ku sheegay in qabashada alaajida ay bilaabanayso afar iyo tobanka bishan kuna eg shan iyo tobanka bisha sidoo kale dhegeystaga khudbadda musharixiinta ay dhacayso lix iyo tobanka bishani kuna beegan maanta khamiista ah ee soo socota ugu dambeyntii waxaa guddiga doorashooyinka galmudug ay shaaciyeen in doorashada guddoonka baarlamaanka galmudug iyo dhaarinta ay dhacayso toddobiyo tobanka kuna beegan maalinta jimcaha ee feeda nagu soo haysa
dhammaan guddiga doorashooyinka ee guddoonka dowlad goboleedka galmudug waa idin salaamayaa bacdisalaam waxaan doonayaa halkan inaan ka soo jeediyo ee, jadwalkii doorashooyinka oo maanta aan soo saarnay kow dejinta iyo soo saarista jadwalka doorashada guddoonka baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug saddex-iyo tobanka janaayo oo maanta ahaa qabashada araajida iyo taariikh nololeedka musharaxiinta u tartamaysa guddoonka afar iyo toban ilaa shan iyo tobanka janaayo dhegaysiga khudbadaha musharaxiinta guddoonka lix iyo tobanka janaayo qabashada doorashooyinka guddoonka baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug toddoba-iyo tobanka jan- ee, janaayo oo ku aadan maalinta jimcaha ah insha allah Ee, war-saxaafadeed ka soo baxay guddiga guddiga doorashooyinka guddoonka baarlamaanka dowlad goboleedka la- galmudug oo fadhigiisii labaad yeeshay ayaa dood dheer iyo falanqayn kadib soo saaray jadwalka qabashada doorashooyinka guddoonka baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka galmudug sida ku cad jadwalka aan soo saarnay guddiga wuxuu dhammaan ugu baaqayaa musharaxiinta u tartamaysa guddoonka inay la soo xiriiraan xafiiska guddiga doorashooyinka oo xaruntiisu tahay shir kole si ay u helaan macluumaadka la xiriira shuruudaha iyo ee, faahfaahin dheeri ah insha allah Ee, dhammaan musharaxiinta waxaan ugu baaqaynaa laga bilaabo beri subax inay yimaadaan ee, xafiiska ku yaala shir kole si ay maaragtaa u helaan macluumaad iyo faahfaahin dheeri ah ee, guddiga doorashooyinka galmudug guddoomiyaha guddoomiye ku-xigeenka xoghaynta ee, dhammaan guddiga doorashada ee, wasaaradda arrimaha gudaha ee, dadka ka soo shaqeeyay halkan fadhiya bahda saxaafadda waxaan ku salaam salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh salaan ka bacdi waxaa shalay la magacaabay guddigii doorashooyinka guddoonka baarlamaanka labaad ayaa shalay la magacaabay oo bishu ay ahayd laba-iyo tobankii ee maanta waxaa fadhiistay guddigii doorashooyinka ee guddoonka baarlamaanka ee waxay soo saareen jadwal ee lagu caddaynayo xilliga doorashadu dhacayso iyo habka la marayo waxaan hadda halkan rabaa inaan kaga mahad celiyo ee madaxweynaha ummadda soomaaliyeed cabdullahi maxamed farmaajo ee ra-iisul wasaaraha wasaaradda arrimaha gudaha ee wakhti badan geliyey gelmudug inay dhisanto gelmudug maanta waxay maraysaa meel fiican ee waxaa la dhaariyey baarlamaankii waxaa la qabtay guddigii doorashada ee jadwalkiina waa la diyaariyey
xulasha wareysada ay dhegeysanaysaa redio wacdanaha la socotaan saaxiibayaal musharax ka mid a musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimada ee galmudug ahna xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya oo la yidhaah cabdiraxmaan maxamed xuseen adogaa oo safar ku soo gaaray maanta magaalada dhuusamareeb ee galmudug oo shir jiraad ku qabtay dhuusamareeb waxaa walackii ugu xoogan uu ka muujiyey faragelin uu sheegay in guddiga doorashada hadda wakhtigiis uu dhammaaday in faragelin xoog leh ay ku hayeen guddigan doorashada ay soo magacaabeen guddigan doorashada ee hadda qabqaabi doona ee guddoonka baarlamaanka labadiisa ku xogeen cabdiraxmaan maxamed xuseen odowaa wuxuu sheegay in faragelin qaawan weli ay ku hayn guddiga doorashada iyo xubno ka tirsan xafiiska ee ra-isul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre iyo wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalk soomaaliya guddoonka baarlamaanka maalgaarka ah ee galmudug baarlamaanka labad ayuu ka codsaday inay joojiyeen fargelinta guddigaasi wakhtigu dhammaaday weli arrimaha doorashada galmudug ay faraha kula jiraan isagoona sheegay in arrintaas ay tahay tillaabo aan laga aamusi karin alxamdulilahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashraf almursaliin sayidina moxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam waxaan aad iyo aad idinka soo salaamayaa magaalada dhuusamareeb caasimadda dowlad goboleedka galmudug oo aan galabta ku imid si nabad ah waxaan marka hore u mahad celinayaa intii isoo dhoweysay waxaan rabaa oon u qabtay shirkaygan jaraa'id sida aan ka war hayno muddadii lasoo dhaafay waxaa socday broses aad iyo aad u dheer oo lagu dhisayay dowlad goboleedka galmudug dib loogu soo samaynayo baarlamaankeeda iyo hay-adaheeda kala duwan broseskaas wuxuu qaatay wax ku dhow toddoba bilood waxaan ka wada war haynaa in broseskii muddadii dheereed socday uu soo ka soo baxay baarlamaan dabcan waxaa faraha ku hayay guddi farsamo oo aan markii hore oo koowaad oo la sameeyey cabasho ka muujinay mar walbana aan sheegayna inay ahaayeen guddi farsamo oo aan runtii dhexdhexaad ahayn si kasta ha ahaatee waxaad ka warhaysaan in aad iyo aad xildhibaanadii kuwa soo baxay iyo kuwaan soo bixinba loogu dhibaateeyey kuraasta odayaashii dhaqankoo wada qaylinaya aad maqlayseen dadkii oo dhan oo wada dhawaaqaya ayaad maqlayseen runtii arrintaasi annagoo og dhibaatada ay geysteen guddiga inta ay la eg tahay yaan haddana waxaan go'aansanay danta galmudug annagoo fiirinayna inaan soo dhoweyno baarlamaanka xildhibaanada cusub ee la xulana aan ku kalsoonaano waxaa intaas marka ka dambeysay baarlamaankii waa la dhaariyey ilaahay maadiis maantay galmudug waxay leedahay baarlamaankeedii labaad waana ku faraxsannahay waana soo dhoweynaynaa waxaa shaqadiisii koowaad dabcan qabsaday ninkii ugu weynaa ayaa guddoon u noqday shaqada koowaad ee u taallay baarlamaanka waxay ahayd inay doortaan guddi iska saaraan ka shaqeeya doorashada guddoomiyaha baarlamaanka guddigii ayaa la saaray guddigii oo shaqooyinkiisa wata ayaa waxaa aad iyo aad aan halkan rabnaa inaan uga jeedino cabashada aan qabna inay tahay in guddigii farsamada ee ku caanbaxay sumcadxumadii lasoo dhaafay uu maantay dhex fadhiyey guddiga loo saaray doorashada guddoonka baarlamaanka ayagoo maaragtay faraha kula jira siina wada howlihii hadda ka hor ay ku yara caanbaxeen guddiga farsamada waxaan rabnaa in annagu aan ku kalsoonnahay baarlamaanka u sheegno in guddiga baarlamaanku uu saaray arrimaha doorashada loo madax banneeyo shaqadiisa waxaan ka codsanaynaa guddigaas iyo guddoonka baarlamaanka kumeelgaarka ahba in bannaanka ay ka noqdaan xubnaha ka socda guddiga farsamada wasaaradda arrimaha gudaha iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha wixii hadda ka dambeeya inta ay dhib geysteen waa ognahay guddoonka baarlamaanka kumeelgaarka iyo guddiga loo saaray doorashada guddoonka baarlamaankaba waxaan mar kale iyo mar kale ka codsanaynaa in ay dadkaas runtii xubnahaas ka socda xafiisyada aan kor ku sheegay in ay arrintaas bannaanka laga dhigo baarlamaankuna uu shaqadiisa qabsado wixii hadda laga bilowdo baarlamaanka galmudug waa ku kalsoonnahay siduu ku yimid ayagu mas-uulka ma ahan ciddii mas-uulka ka ahayd waa guddiga farsamada haddii hadda maanta ay shaqadoodii dhammaatay danahooda kale inay raacdaan hore baan u sheegnay inay yihiin shaqaale dowladda federaalka u soo dirsatay shaqadoodii ha ku laabtaan fasaxoodii waa dhammaaday aad iyo aad baad u mahadsantihiin
cabdiraxmaan maxamed xuseen odwaan oo ka mid ah xubnaha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya sidoo kalena ee ka mid ah musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimada galmudug ayuu kaas ahaa oo ciidamo kala duwan u jeedinaya guddiga doorashada ee wakhtiga soo dhammaaday xulasha warasada ayaad dhegeysanaysaan saaxiiba redio canaha la socotaan goor waxnaan sugu bidoona warar ku saabsan jadwal doorasho oo magaalada gaalkacyo ay ka shaaciyeen guddiga doorasho ee dhowaan uu soo magacaabay madaxweynaha galmudug axmed ducaale geellixaaf balse waxaa markiina aadiyaa magaalada caasimada ah muqdisho ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya xasan cali kheyre ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay wafda ka socda hay-adaha samafalka adduunka loo yaqaana w h o oo socdaal shaqa ku yimid magaalada caasimada ah ee muqdisho agaasimaha caafimaadka oo loo dhanyahay doctor senator samana iyo wakiilka hay-adaha caafimaadka adduunka ee soomaaliya doctor mana rahmaan ayaa hogaaminaya wafdiga soo gaaray magaalada caasimadda ah muqdisho ee lana kulmay ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre wasiirka caafimaadka daryeerka bulshada ayaa goobjoog ka ahayd kulanka ee dhex mariyay ra-isul wasaare xasan cali qari wegdan ka socday ee qaramada midoobey gaar ahaan hay-adda caafimaadka adduunka shirkaas kadib ayayna warbaahinta laha wadaagtay maanta waxaa xafiiska ra-iisul wasaaraha ku soo booqday wafdi weyn oo ka socda hay-adda w h o fadhigeeda yahay geneva iyo qaybteeda gobolka bariga dhexe oo soomaaliya ka tirsan wafdiga wuxuu isugu jiray dee khubaraa badan oo siyaasadda ka shaqeeya caafimaadka wuxuu daba socday booqashada wafdiga ballaaran ee qoorshe oo ku yimid regional directorka xukuma emro w h o soomaaliya ay ka mid tahay qaahiro fadhigooda yahay oo sebtembar bishii hore soo siyaartay soomaaliya soomaaliya waxay labada kun iyo sagaal iyo tobankii bishii sebtembar tobankeeda daahfurtay qorshaha loo dhan yahay ee caafimaad qorshahaasi wuxuu leeyahay qof walba oo soomaali ah wuxuu xaq u leeyahay caafimaad asaasiya inuu helo waa xuquuq aadami ah qofka muwaadinka uu leeyahay sidaad la socotaan caafimaadka dalka waxaa maalgeliya intiisa badan ee deeqbixiyayaal ku taageera soomaaliya inay siinaan macaawino waxaa ka shaqeeya hay-ado badan oo u n ta iyo hay-ado kale oo caalami ah oo isugu jira iyo hinjooyaal fara badan باكجka loo design gareeyay uu ku fadhiya caafimaadka la yidhaha essential package of health services waa backage loogu talagalay in qofka soomaaliga uu helo sidaasooy tahay waddanka intiisa badan ee macaawinada la bixiyey daraaddeed waddanka intiisa badan ma kaadilayso ilaa iyo afartan iyo shan boqolkiiba waxa waaye ma dabooli karta dowladda ama dhaqaalaha lagu bixiya soomaaliya ma daboosho caafimaadka qorshahan soomaaliya waxaa kala shaqeeya hay-adda caalamiga ee adduunka w h o waxaa maalgelisay oo kala shaqaynaysay maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka caafimaadka wasaaradda caafimaadka w h o iyo dowladda jabaan booqashadii kadib regional directorka uu ku yimid markii la daahfuraayo qorshahan loo dhanyahay ee caafimaad ee afka qalaad lagu magacaabo universal health coverage wuxuu soo diray agaasimihii emro guddigan heerka sare oo loogu talagalay inay dowladda soomaaliya wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradaha caafimaadka maalgoboleedka ee ka shaqaysa sidii loo hirgelin lahaa qorshahan soomaaliya ilaa iyo waqti waxaa la diyaarinayay qorshooyin iyo siyaasado caafimaadka meelo badan ee taabanaya laakiin waxaan ka codsannay inay nala fadhiistaan oo aan raadinno sida ugu fudud ee loogu fulin kara qorshahan iyo sidii loogu raadin lahaa qorshahan wixii lagu fulin lahaa saaka waxay u yimaadeen ra-iisul wasaaraha si aan ay u salaamaan uga mahad celiyaan dowladda ee commitmentiga ay siisa iyo dadaalka ay ku bixinaysa mar walba inay hormariso arrimaha ee bulshada oo caafimaadka uu yahay qaybta ugu muhiimsan waxaan ku dadaalaynaa maalmahan ay joogaan wafdiga inaan tusno meelo badan fadhiyo badan la qaadano aan ka wada fadhiisanno munaaqasho weynna ka samayno sidii loo fulin lahaa qorshahan aadka muhiimka ugu ah oo adduunkao dhan halqabsiga uu yahay inaanan qofna laga tegin oo maaragtay no one inaan laga dhaqaaqin yacni qofna qof walbo soomaali ah inuu helo caafimaad marka waa ku dadaalaynaa insha allahu tacaala sidii qorshahaanayta ugu hirgeli lahaa waddanka dhan ugu hirgeli lahaa qorshuhu waa la diyaariyey waqti waxaa laga shaqaynaya ilaa iyo sanad iyo ka badan la isugu tegay khubaraa badanoo naga kaalmayso qorshaha marka la dejiyo fulintiisa waa wax aad muhiim u ah sababta qorshooyin badanoo la sameeyey siyaasado badanoo la sameeyey haddii aanan wixii la dhaqaajinin oo laga shaqaynin qofkii soomaaliga ahaa in caafimaadkiisa baahidiisa caafimaad ee asaaska aan la buuxinin waa dhibaato wafdigan w h o waxaa kaloo la socdo laba nin oo kubaraa soomaali ah oo wakhti badan ka shaqaynayay ee xafiisyada w h o dr maxamed cabdi jaamac iyo dr khaliif bilo oo runtii naga kaalmeeya in ay na tusaan nala fiiriyaan sida ugu sahlan ee loo fulin karo qorshaha qorshaha fulintiisa waa waxa ugu dhibka badan ugu muhiimsan iyo sidee deeqbixiyayaasha waxyaalo badan lacago badan waxaa lagu bixiyaa soomaaliya meelo badan mararka qaarkood aysan dowladda xitaa aad ula socon inaan qorshe diyaarinno oo lagu fuliyo qorshaha sidii loo fulin lahaa activitadii lagu fulin lahaa iyo meesha loo maraya iyo in la ogaado wax walboo caafimaadka madaxiisa ku yimaado ay deeqbixiyaasha bixiyaan sidii inta meel la isugu geeyo soomaalida u sheegi lahayd baahiyaheenna kuwa ugu daran
wasiirka wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka soomaaliya ayay taasi hadafooyin ka bixinaysay kulan ra-isul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre maanta muqdisho kula qaatay xubna ka socday hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o xulashada walaasada ayaa degeysanaysaan radio canaha la socotaan saaxiibayaal kulankii labaatan iyo sideedaad ee kala fadhiga lixaad ee golaha aqalka sare baarlamaanka soomaaliya waxaa maanta ay ku yeesheen magaalada caasimada ah ee muqdisho waxaana ujeedaan kulankaasi uu maanta uu ahaa aqrinta labaad ee tashciiyaadka howlgalnimada xaqsiinta iyo habeenka xubnaha ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalk soomaaliya gudoomiyaha aqalka sare baarlamaanka soomaaliya cabdi xaashi cabdulahi ayaa kulankaasi gudoominayay waxaa sidoo kale ku welinaya gudoomiya ku-xigeenka koowaad ee aqalka sare baarlamaanka soomaaliya senator abshir maxamed axmed abshir baqaari iyo gudoomiya ku-xigeenka labaad ee golaha aqalka sare baarlamaanka soomaaliya mulid xuseen guhaad kulankaas waxaa horyimid wasiirka wasaaradda gaashaandhigga dowladda federaalk soomaaliya xasan cali maxamed amar dambe wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga dowladda federaalk soomaaliya cabdulaahi colaad rooble iyo mas-uuliin kale ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya gudoomiyaha guddiga difaac iyo amniga golaha aqalka sare baarlamaanka soomaaliya senator maxamed amiin sheekh cusmaan ayaa golaha ka hor akhriyay warbixinta akhrinta labaad ee tashciiyaadka howlgalnimada xaqsiinta iyo habeenka xubnaha ciidamada qalabka sida dowladda federaalk soomaaliya gudoomiyaha golaha aqalka sare ayaa kow iyo soddonki oktoobar labakunsagaalyotobanka sirsimay ugu gudbiyey hindisa sharciyaadka guddiga difaaca iyo amniga ee golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya si waafaqsan qodobka afartaiyo shanaad fakradiisa koowaad ee xoroosaadka aqalka isaga oo faraya guddiga inay uga howlgalaan hindisa sharciyaadkan si waafaqsan xeroosaadka aqalka sare marxaladihii uu soo maray hindisa sharciyaadkan saddexdii nofembar labakunsagaalyotobanka guddiga isaga oo kaashanaya garyaqaanka aqalka sare wuxuu qodobqodob u akhriyey islamarkaana ka dooday hindisa sharciyaadka afariyo tobankii disembar guddigan wuxuu kulan wadatashaha la yeeshay taliyayaasha ciidanka qalabka sida isaga oo ka dhagaysanaya aragtidooda ku aadan hindisa sharciyaadka isla shan labaatankii disembar guddigu wuxuu gudoomay talooyin ay soo jeediyeen taliyayaasha ciidanka qalabka sida sodonkii ilaa kooiyo soddonkii disembar guddigu wuxuu uu dib u eegay talooyinkii ay soo jeedeen taliyaasha ciidanka qalabka sida sida ee isaga oo waxbedel ku sameeyey hindisa sharciyaadka afartii januari guddigu wuxuu soo gebagabeeyey wax kabedelka hindisa sharciyaadka qodobka koowaad ee ka hadlaya qeexitaano erayo bixin si waafaqsan qodobada sharcigan waxaa lagu bedelay haddii ay si kale loogu sheegin sharcigan dhexdiisa erayada soo socda waxaa loola jeedaa macnaha ku hor qoran mid waliba saddex isla qodobkan oo ka hadlaya erayo bixinta waxaa loo sameeyey tiro hal ilaa iyo lix iyo toban qodobka labaad waxaa loo sameeyey cinwaan iyada oo laga dhigay shuruudaha howlgobnimada xaqsiinta iyo hibooyinka shan qodobka saddexaad xuquuqd waayidda faldembiyeeda awgeed qodobkan guddigu wuxuu ka dhigay laba faqro isagoo ixtiraamaya tala soo jeedinta taliyaasha ciidanka qalabka sida sida kadib la tashi uu guddigu la yeeshay taliyaasha fiiro isbabardhig qodobkan si aad u hesho xogta oo dhammaystiran qodobka shanaad fasax jiro xilliga shaqada qodobka guddigu wuxuu uu ka dhigay hal faqro wadata xarfaha bacta isagoo tixgelinaya tala soo jeedinta taliyaasha ciidanka qalabka sida kadib la tashi guddigu la sameeyey taliyaasha taliyaasha markaan leena taliyaasha waxaa la socday khubaro oo ka tirsan ciidamada qalabka sida guddi ayay soo saareen guddiga guddigaas ayaa kasoo tala bixiyay ayaga naftooda tala siiyey guddigii ayaana inaga nagu soo celiyay marka maadaama taliyaasha aan leenaha taliyaashu waa magacee waxaa waxaa la socday runtii khubaro ka tirsan ciidamada qalabka sida marka sidaasna inay daata jeclaha qodobka shanaad qodobka toddobaad ee ka hadlaya da-da howlgabnimada dhammaan da-da darajada da-da howlgabnimada guddigu wuxuu ku sameeyey wax ka bedel isaga oo ku salaynaya darajada wuxuuna ka dhigay sida soo socota sareeyo guud lixdan afar ayeed markii hore waxaana lagu bedelay toddobaatan sareegaas oo lixdan aheedna waxaa lagu bedelay lixdan iyo shan sareeyo guud oo konton iyo siddeed sano aheedna waxaa lagu bedelay lixdan sano gaashaanla sare oo konton iyo afar ahaa waxaa lagu bedelay lixdan gaashaanla dhex oo konton iyo laba ahaana waxaa lagu bedelay lixdan gaashaanle oo konton ahaana waxaa lagu bedelay lixdan dame oo afartii sideed ah waxaa lagu bedelay konton iyo sideed laba xidigle iyo hal xidigle afartii iyo lix waxaa lagu bedelay konton iyo sideed laba xarigle kormeero labaad oo konton iyo afar ahna waxaa lagu bedelay konton iyo lix xarigle kormeero koowaad oo konton iyo laba ahana waxaa lagu bedelay konton iyo lix saddex alif leh oo konton ahana waxaa lagu bedela konton iyo lix laba alif leh oo afartan sideed aha waxaa lagu bedela konton alif leh oo afartan lix ahana waxaa lagu bedela konton dablo oo afartan laba ahana waxaa lagu bedelay konton iska bedeladan aan ku samaynayna da'da runtii waqti badan ayna qaadatay waxaana ka horhaysin in guddiga ay ka tirsan yihiin dad khubaro ah oo ciidamada qalabka sida muddo kusoo jira aqoon gaaran u leh sidoo kale gudubka qodobkan wuxuu kasoo kusoo kordhiyey fakrad cusub taas oo u qoran sidan sareeyayaasha iyo saraakiisha sare ee ku xusan qodobkan fakrada koowaad xarafka b waxaa looga faa'iidaysan karaa waxaa laga faa'iidaysan karaa waayo aragnimadooda ciidan dhinacyada la xiriira tababarada iyo talobixinta haddii loo baahdo howlgabnimada kadib macallin oo qaraan marka khibradooda aad loogu baahan yahay marka qodobka afariyo tobanaad ee ka hadlaya sanduuqa howlgabnimada xaqsiinta iyo hibooyinka ciidamada qalabka sida fakradiisa koowaad waxaa lagu soo kordhiyey erayga muddo iyo ah ayaa lagu soo kordhiyay muddo sagaashan maalmood muddo ayaa ka bilaabanaysa qodobka shan iyo tobanaad oo ka hadlaya guddi guddiga howlgabnimada xaqsiinta iyo hibooyinka ciidamada qalabka sida fakradiisa koowaad waxaa lagu soo kordhiyey erayga muddo iyo ah dhowr meel ayaa kelimada muddo aan kusoo kordhina bilaawga maadaama tiro laga bilaabo in tiro toos looga bilaabo aysan quruxsanayn sidaan u aragnay isla qodobka shan iyo tobanaad oraahda xubinnimada guddiga waxaa lagu bedelay xubnaha guddiga faqrada labaad ee qodobka shan iyo tobanaad xarafka kha oraahda ay soo magacaabayaan wasaaradda wasaaradda caafimaadka waxaa lagu bedelay ay soo magacaabayso wasaaradda caafimaadka qodobka lix iyo tobanaad oo ka hadlaya xeer u gaar aha duuliyaasha faqrada koowaad erayga erayada macaashka iyo mushaaraadka waxaa lagu bedelay howlgabnimada xaqsinta iyo hibooyinka sidoo kale faqrada labaad ee isla qodobkan erayada macaashka iyo mushaaraadka waxaa lagu bedelay howlgabnimada xaqsinta iyo hibooyinka anidoo la waafajinayo magaca sharciga
wasiirka wasaaradda gaashaandhigga dowladda federaalk soomaaliya xasan cali maxamed amar dambe dhankiisa ayuu ka hadlay sharcigaasi wuxuuna sheegay in sharcigan uu muhiim u yahay howlgalnimada hibooyinka ciidamada qalabkase dowladda federaalk soomaaliya sidii xaqooda hor lahaayeen
waxaa ka muuqata aqalka sare maanta inay joogaan dad khibrad badan u leh ciidamada qalabka sida qeybeeda kala duwan ama horey saraakiil usoo noqday kana soo shaqeeyey barnaamijka hadda annaga aan wadna runtii kasoo shaqeeyey waa mahadsan tihiin waxaan filayaa sida hadda gudoomiyaha guddiga difaaca uu sheegay dhammaan inta ugu badan xildhibaanada sanatarada dhammaantooda way wada hadleen waxayna ka wada hadleen arrimaha quseeya ee sharcigan sharcigan annaga waan sameynay laakiin meesha hadda aadka loo taabtay waxaa ka mid ah da-da da-dan waxaa la sameeyey sharcigan ee kun sagaal boqol waxaa la dhahay bolotino ofishale ayuu kusoo baxay waa sharci number lix ee soo baxay soddon iyo kowdii december kun sagaal boqol lixdan iyo sagaalkii oona la saxiixay kowdii january kun sagaal boqol iyo toddobaatankii uu saxiixay madaxweyneheenii geeriyooday allah u naxariisee maxamed siyaad bare wuxuuna ku qornaa da-diisa sida hadda kan annaga aan soo qornay uu u qoran yahay waxaan filayaa waaga la sameynayay generaalka saaxiibkeena hadda qeydiyada haddanta fadhiya iyo jenaraalo qaar way joogeen waagaas waxaana ku qoran da-da sida hadda aan kusoo qornay iyadoon waxba ka bedelneyn sababaha aan u qaadanay waxay tahay international standardka ee kuwa nala shaqeeya ama dowladaha kale hadda oo ii sheeg adiga ee yurubta ama ii sheeg adiga ee turkidan ha noqoto ama waktiga hadda la joogo qaarkooda intaan aan ogahay militaritaajiyo badan aan la shaqeeyay dhammaantood waxay leeyihin waxaan gaarnay da-da howlgabnimada waxayna ku baxaan da-daas ugu badan dal kastana wixiisa waa u gaar laakiin annaga waxaan qaadanay si aan loo dhihin madaxda sare ayaa keentay ama mucaarad ku ah ama wasiirka gaashaandhigga ayaa ujeedadiisa ay tahay in saraakiisha sarsare hadda jooga inay xilka ka qaadan taas may ahayn ee waxaan soo qaadanay sharcigii noo jiray amendment keli ayaan ku sameynay waxaa nagu qasabtay qorshaha walaasheeda sanatarada hadda ka dhawaajinaysay dibudhiska ciidanka ee qaranka sida ee ciidamada qalabka sida si loo dhiso waxaa marnay runtii laga soo bilaabo shirkii u k ka dhacay maamul goboleedyada iyo madaxweyne national security architectureka in lagu hagaajiyo ahayd taasi waxaan sameynay in la sameeyo wax la yidhaahdo ora in ciidamada lagu sameeyo operation readiness assistance t ed ahaydna waa midda haddana gaarsiisay inaan biometric sameyno ciidamadii la tirakoobo la diiwaangeliyo ciidamada loo sameeyo health verification loo sameeyo violence system oo galfee loo sameeyo annaga hadda waxaan soo dhameynay ciidamada oo guud ahaan gaar ahaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed inay fair system maanta ay leeyihiin askariga all detailskiisa uu ku jira asigoo hard copy ah asigoo soft copy ah marka dib u dhiska ciidanka waxaa soo hoosgalaya waxa aada ogtihiin waxaa ka dhawaajiseen janaanada shaqaynaya oo hadday sheeg oo da-da ah oo runtii shaqadan ku jira kuwo badan oo baarleela jiro oo xaq u baahan in la siiyo waxaa jira agoon ayaa jirta in xaq la siiyo u baahan sharcigan u baahan in la meelmariyo si xaqooda iyo waxooda ay u helaan waxayna qeyb ka yahay dib u dhiska ciidanka ama ciidamada qalabka sida in sharcigaani la meelmariyo ay xaquuqdoodan ay helaan labo waxaa hadda jira oo jooga janaana oo expert ah oo runtii dalkan usoo halgamay wasaaradda gaashaandhigga musheer ay ku bixiso oo meel fadhiya oo maskaxdoodii aragtidooda ay soo jeediyaan ayna iisheeg la shaqeeyaan ee taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo saraakiisha hadda shaqada ku jirto saraakiishan oo expert ka ah waxaaba waxyaabaha ugu badan loogu faa'iidaysan kara maadaama dibudhisaan ku jirno macallimiinay noqon karaan waxay noqon karaan la taliyaal waxay noqon karaan ii sheeg adiga military attachi in caalamkii iyo waxyaabihii naga dhexeeyey xiriiraadkii ee soomaaliya iyo dunyada kale ka dhexeeyay ay ka shaqeyn karaan
wasiirka wasaaradda gaashaandhigga dowladda federaalk soomaaliya iyo gaasaha oo golaha aqalka sare baarlamaanka soomaaliya khudbadaasi ku saabsaneed howlgalnimada xaqsiinta iyo habeenka xubnaha ciidamada qalabka sida iyo gaasaha abshir maxamed axmed abshir bukhaare oo ah guddoonka xunka koowaad ee aqalka sare baarlamaanka soomaaliya dhankiis wuu hadlay wuxuuna uu akhriyey heerka uu soo maray sharcigan maanta ay ka duuteen golaha aqalka sare baarlamaanka soomaaliya wuxuu u qoran yahay sida tan howlgab ama xaq lama siinayo qof kasta oo ka tirsan ciidamada qalabka sida haddii shaqadiisa la joojiyey kadib markii lagu helo faldambiyeedyo la xiriira eedayn eedayntaas waxaa caddayn karta maxkamad hay-adaha garsoorka ee shaqada ku leh maaraynta faldambeedyada ciidamada iyo xeer hoosadyadooda ee la xiriira lama dhihi karo faldambiyeed oo hadhowdii xuquuqda askarigaas daafaca dalka u taagnaa uu ku xadgudbo sarkaal ama si siyaasadaysan hadhowdii loo yidhaahdo shaqadii waa laga joojiyo eedaasuu dhey marka eedaas waa inay noqotaa eed waafaqsan sharciga oo hay-adaha laamaha garsoorku ay caddeeyaan
senator abshir maxamed axmed abshir bukhaari oo ah guddoonka xunka koowaad ee aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ayuu gaasaha oo sharcigaasi ka hor akhrinaya golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya xulasha wareysada ayaa dhegeysanaysaa riidho cena howla socotaan saaxiibayaal waxaa noo socda weli warar ku saabsan magaalada gaalkacyo oo kulamo caaw ay ka socdaan balse waxaan markaan aadyahaa wararka muqdisho ku jiraa senator muuse suudiyeele xoog oo ka mida xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya oo shir jiraad maanta ku qabtay magaalada caasimada ah muqdisho waxa uu sheegay in xilligan la jooga la dhibsaday shaqooyinka madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya ee dalka uu ka wado oo shaqadiisa senator muuse suudiyeele waxauu sheegay in xilligan madaxweynaha soomaaliya ku mashquulay arrimo aan dan ugu jirin waddanka islamarkaasna dhammaan shacabka soomaaliyeed ay dhibsadeen shaqooyinka hadda uu madaxweynaha soomaaliya waddanka uu ka qabto anaku yaanan ansixin waxaan ku ceeboobi doono wasiirkanna waa mahadsan yahay wasaaradahan hadda ayaanta xildhibaan uu yahay u maleha wasiirka wasiirka xilkaaga xildhibaannimadaa kugu aaga wax xumoo dhinnahoo kale waxa yihee dadkaaga loo baaba'sho ma ah waxaasoo kale waa laga tagaa dhuuntaa la yskaga dhigan yahay maa waa oga qoftii wardiida in la rugsayhayaan oga madax adeeg yar samayso aniga sida madaxweynaha ma nacbi qabiil ahaan uma nacbi laakiin shaqo ahaana oo nacba maalintii uu yimiday madaxtooyada oo xilka lagu wareejihayay waxuu soo mara khadiifad ciidanaa u safnaay sanaanay siinaayeen waxuu u fuulay meesha xilka lagu wareejihaya meel sare oo oo aad u sharaxay wuxuu ihi dowladda kacaanka iyo aniga dowladu nooma dhexaynuu yiri kelmadika uu yiri mahaas taasaan ugu quusta anigu waan ugu yiri gacantaan u taagay madaxtooyada masaajidka ku dhex yaal adduunyadeedii mahaasaanu ku dhaaf wixii ka yarnaha asagaaba suubiye dadka waxay u qabaan inaan dadka gardarre uga helin ra-iisul wasaaraha sharafta le asagana madaxweynuu sharafow leeyahay aqalkaanuuna wiimi ka horaan is arag intoona xukuumadda dhisin waxbaan iyo maqlaan wax rabay aan ka cabanayo ra-iisul wasaare inaan ku arkaan rabahaan kuma arag meeshiisa kuma arag meel kalaan ku arka saddex beriyaan ku dhisaa xukuumaddii miisuu kartaa wiilku ma sugi karaa ka horaan rabaa inaan ku arko waayahayo wiili shan beriyow joogo wiciisii u dhistay anna mahaas gacantaan ugu taago mahaas asalaamu calaykum aan ku yidhi labada ninba nin walba waxaan uga hera waa saas senator waa gaahsantaha ma waxaan kaa galay meel adan rabin meel adan rabin haddaan kaa gala waa kaaga baxaahe hadhow iska aduhaan waxaan rabaa anaka wasiiranka wasaaradda wasiira dadka raba ma laga dhigaayo ma nihi dad waxaan nahay ka madax bannaan ra-iisul wasaare walxow iska dhigaa isma lihin madaxweynaha walxow iska dhigaa isma lihin haddaana saas islahaynin inaan waxhagaajinno ayaan rabnaa baarlamaankayna kale sharaf uu leeyahay laakiin dad madax ah iyo dadka sugaayo uun wax sheegi karin ay ugu badan yihiin annaku qoftii noogu badato fadhixumaday ka qayb gashaan fadhixumada waa la kasaa waa qoftii noogu badan laakiin darajo ka raadimayna wasiir waxaan rabnaa inaan arrintan lagu degdegin haddaan qorno naftirkeeda ninkii howlgab naqda tabartiisaa ka dhigee asaa dhihi doona shaqay ma karo waxaan rabaa marka inaan howlgab naqdo dadkana shaqo kale ma yaqaaniin isagoo yar uu aleebi ka bilaabay oo labaatan shan jir ah lixdan jir haddii lagu raacdeeyo meel kalou shaqo ka yaqaana male arrintaa ha laga fiirsado dadkuna dalkaanay joogeen dhibka soo dhacay oo dhan ayay ka mid ahaayeen diyaasbara iska timidoo iska naqahaysa ma ahan wuxuuna diyaasbarada naftirkeeda liidi mayno laakiin waxaan dareensannaha kuwin oo ugu xumaa inay noo soo hormareen oo kuwo fiicnaay ay noo dhiman yihiin iyagaa u wargay doono dadka soo horreeyo waxtara inaan nahay inay ogaadaanaan rabnaa oo fariintaas gaarto asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
senator muuse sadowiile xog oo ka mid a xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ayuu kaas ahaa oo ummadda soomaaliyeed la wadaagayay in xilligan la joogo la dhibsaday shaqada madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ee wadanka u hayo madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa maanta safar ugu amabaxay dalka cumaan maxamed cabdulaahi farmaajo wafdiga hogaaminaya ayaa ka qaybgalaya tacsida qaran ee u taala shacabka iyo suldaanada wadankaasi cumaan iyagoo diyaarad qaasa ay ka qaatay garoonka diyaaradaha aadacadde ee magaalada caasimada ee muqdisho suldaankii dalka cumaan suldaan qaamuus binu said al sayaad ayaa ahaa hogaamiyii ugu xukunka dheere xaabta wuxuuna ku geeriyooday wuxuuna geeriyooday jimcihii isagoo toddobaatan sagaal sano jira madax kala duwan oo ka socota waddamada caalamka ayaa ku quuraya dalka cumaan si ay uga qayb galaan tacsida qaran ee waddankaasi ka jirta maxamed cabdulaahi farmaajo ee sidoo kale waxaa la filayaa inuu kulan gaar ah ula qaato suldaan thahmaan binu taariikh asayid oo bedeli hogaanka geeriyooday waa safarkii labaad oo bil gudaheed maxamed cabdulaahi farmaajo dalka uga baxo isagoo dhowaan boqosho ku tegay dalka eliteria caasimadiis asmara halkaasuu kulamo uu kula qaatay madaxnaha waddankaasi eriteria asyaasha fooka ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ayaa maanta waxay qaabsadeen deegaanka laraa tuurotuuro oo ka mid ah gobolka shabeellaha hoose oo ah mid ka mid ah deegaanada ugu muhiimsanaa ee ururka al-shabaab gacanta ay ku hayeen ciidamada deegaanka qabsada ayaa ka sheegay inay ka tiyihiin guutada danab oo ay tababareen ciidamada maraykanka ee baledowla ku sugan tuurotuuro waxaa ku yaala maxkamadda dagaalamayaasha al-shabaab ay leeyihiin waxaana sidoo kale deegaankaasi uu al-shabaab u yahay midka ugu muhiimsan deegaanada hadda al-shabaab gacanta ay ku hayaan toddobaadkii hore ayay ahayd markii maleeshiyaadka al-shabaab weerar dhabagel ay ku qaadeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalk soomaaliya oo mar iyo jidka afgooya iyo walaaweyn halkaas oo ka dhacay khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed sanadkii tegey ayay ciidamada dowladda federaalk soomaaliya qabsadeen deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose dhinaca kale faahfaahin dhalid ah ayaa kasoo baxaya dagaal geystay khasaare isku jira dhimashadii dhaawaca ciidamada jubbaland iyo xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ku dhex maray duulaadka magaalada kismaayo ee caasimada kumaalgaarka ee maamulka jubbaland dagaalkan waxau yimi kadib markii ciidamada jubbaland howlgalgooda ee deegaanka leedaa ceeljeel iyo cadakir oo galbeed ka xiga magaalada kismaayo ay weerar ku qaadeen xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab sidoo kale deegaankaasi waxaa la sheegeen in dagaalka uu khasaare kala duwan kasoo gaaray labada dhinac ee wada dagaalamo ha yeeshee aan ilaahay haddaa si rasmi ah aan loo ogeyn saraakiisha amniga oo jubbaland oo la hadalnay nooma aysan iskudagelin in nala hadlaan islamarkaasna ay ka jawaabeen wicitaankeena marka ugu waraysan nala hadlaan waan idiin soo gudbin doona qayb guduban barnaamijka ayaan soo gaarin waxaad kusoo dhawaatan xubintaad ku xisaabadnad ee kalama
kalamaanay waa duceeyaha berigay aamiin iyo dhaha beriga xaa la qalaye duco waa daaca ka hoose dufan ma haysaa warqalbadhigaha wuxuu yidhi markii madaxweyne farmaajo la dooranay arigaan qalay uu yidhi laakiin kadib anaa aaduu yidhi ducadii ilaahay uma aqbalin miya war abdullaha arta ma jiray do'aayahoob eri aamiinta le afkiin ma buutana aamiinta ducadiyo alla bariga mooye arrin kale maayne ambaroy munka waxaa suma ducaa waa calaacaliyo ooyine war adiga ducadaad sheegaysa caawe ilaahuw xaq u dilaaco wax laga noqonayaana ma jiraan doorashadana iyagaa qabanaya waana ku qasbantiin yaa muuse handaraab ma qoysa mana qoor jaraa haddana war muuse handaraab handaraabya usi mar hor dhisiday hooba dabadaban galay hatan haqataardi may ku weelasan war cabdiraxmaan cirri faysal cali waraaba isla markii warbaahintaay u waxdeen laifna hore ay ka soo galeen awalba naf kalena ma haynin ciidina uma joogin hadday miciin bideen rub warbaahinta ka weyni ma jiro war meel ambaan hadal walba maka taraw war waa yeellada cayaaraya waa badan yihiin madaxweyne xaaf arrintii galmudug markay soo dhadhawaatay ayuu gaalkacyo fadhiistay ikhlaaska meelaha ka gamohaye war waxaa la yidhi ninka ceebtaada rabo markay sabta dhammaato ayuu galabti ku yimaadaa sabtaasaan ku xusuustee hadda ka hore waxaa la yidhi meel sab lagu kala baxay ka jirto aawadaad la xushmeeyahayo dig u soo yidhi goor ay tahay oo radhiciga adoogiyo qoyskii oo isku naxay mugay wadaadka arkeen markaasaa adooga iyo wareeray ceebowyase intasa ku inta ku odha harbaan rablaay wax walcada ma haysa yo adigu amaad wax walcada haysa ardumarow waxaa jira arragow waxaa jira mugaasaa islaamihiyo wixii maha joogoo dhan waxayran waxaan caloolahayn ma hayno wadaadkiiow iyo u tago wuxuu yidhi shiikow horta culummo caloolma la sii karaa mugaasoo wadaadka wuxuu yidhi culummo calool lama siiyo mana bannaana ninka odagaahay gurigow haddana ku naqda asawir aramaad wax wal haysiin arwax wal amaad haysiinoon caloolahayn arwax baarbaara aasay waxay yidhaheen waxaan calool ahayn haddaba ma hayno ee ha kulugo'in wadaadkiiow inta ku soo laabtou yidhi wadaadow waxaan calool ahayn ma hayno mugaasoo wadaadka yidhi haddii cadi cadiin la waayo in culummadu caloosha cuntaweeska sunna ee keena war miyaadnaan maqal culumma masale ay ku bannaysatay midii ay ku cuntaba waa leeda la jiifiyaana banaan la joojiyaana banaan miya war odaxaafadda wuxuu keeni inuu gaalgacay doorasho kalaa ku qabanaa uu yidhaah war odaxaaf saraar iyo xidig miyuu iska baraajaynayaa nabadii nolol ayadaa cayaarta bilowday in la cayaarana waa ku qasban yahay sababtoo ah waa kuwii baasta u geeyey hadda ka hor yaa minay hadda ka hor baasta u geeyeen alla ilahay asaguna hadda bariisa u geeyo odayaal liiska iska waayana waa u soo gurmadeena la yidhi war odaga hadduu qaraabkiisi helo qaylada waa joojiha ahaa la yidhi war imaaraadkii miyaa gaalgacay jooga marka dowladdan xilka qaatay oo xukumaysa dalkeenna madaxdaannu xushmayniyo maxay xaaf ka rabtaa waxay ka rabaan waa laguu yaqaanoo asagaa qaraab dhaaf laga waayey warwar ma ogidiine dhaqankii saxaafadda muqdisho lagu hayo dhuusamareebaa la geeyey ama u dhaqankaasu markii hore dhuusamareebta nafteeda nooga yimid he war madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhuba galmudug waa ka soo jeedaana warkii ka sug wariyaasha dowladda waxduuba ah layidhi kuwaana xabadkaa sacabka laga saara marka muuqaaladaa loo dirayaa sida halkan ku ogeedanba war dowlad warkii ay bixinaysa la wada yeelo waayey see maamulkeeda loo wada yeelo karaa war somalilan layskuma caburiyo idinkuna sidaad kala yeelaysaan idinkaa yaqaana war somalilan caburin kama jirto laakiin handaraabaa ka jira war somalilan wariyaasha keliya xabsiga ku handaraabtaa maxay kaloo samaysaan aryaadhaha war ma haysiine madaxweynahaan iyo shalay eritrea ka yimid berigow cumaan aada haddana mugga waxaan la yaabanahay madaxweynuhu muggow doorashada gelaya waa kii dhihi jiray safarka madaxweynuhu bishiiba saddex mar gelaayo sharci maahinoo wasiirka arrimaha dibaddaa jooga oo gelaya haddaana lama beriyoo isku xigtow kolba waddan cusub aadaye ka warramahe war may baa dheegi jiray soo hagoogana sii hagoogana haruub maran side howlu kama harin habaarna u dheer war dalkaana abaar kama dhicina naga tag fatahaada ka dhace naga tag fatahaad kaliya miyaa mugga qaraxaaba ka dhacaya habaar maxaa noo keenay cabdullow haddaadba aan ducaysana dhehaysaye warwar ma haysaane dowladda soomaaliya maanta toorotoorowtay ka dhigta waa la yaab weli sakinkii dheerayayna tiya miyay ku qarxisay war maya cirkay ugu soo dhacday war cir iyo dhulba waa laga soo galay warka naga dhegaysta ciidankii danabaa maanta ku durduriyey lacagtii iyo maxkamaddii iyo xaakimkii ugu sarreeyaba cagtay mariyeen wadaadkii dadka inta farta ugu yeero baadilka ku xukumi jirana shuutaan loo keenayaa shuuratulmaa'idaha u fiiriye aryaadhaha war ma haysiina waxaa aniga saaka il igu dilay afar dhallinyarahoo shabaab ku toogteen degmada sablaale dowladda ila shaqayhaayeen kulaha intay dowlad isku arkeen sablaalayba iska joogeen war anna waxaa saaka ciil igu dilay askari ka mid ah ilaalada xarun dowladda hoose ee xamar oo canug yaroo caseeyaha dilay war anna waxaan xalay ka hooyo waayo ciil igu dilay saddex carruur oo gaajo ugu dhimatay deegaanka weedow hooyadoodu waa cuuryaan ayaydooda u qaraab dooni jirtana waxaa la yidhi qaraxii ekis kontarool ay ku dhimatay war anna waxaa ciil igu dilay istaafkii axmed madoobe shabaab u fakaday yaa amay awel ka yimideen he war aniga waxaa ciil igu dilay deegaanka gamuuta ee gaarisu u dhow macallimiinta lagu dilay war anugu waxaan la yaaba shabaabkii weerarkaas geysta gabaray daayeenaa la yidhi marka gabdhaha soomaalida ay lay jireen maxay u badbaadi waayeen war naga tag malageedaan geline war anina mayba iilii dilay jidka isgoyska dabkaka bahaye madaxtooyaha yahan bahaye lihiri wareedhaha haddii dadka qaar shabaab laayo qaarna dawladdu layso qaarna gaajo u dhintaan maxaa soo haraya warwar ma haysiine dhibaatada faa'iidaa dhinac socota waxaa la soo bandhiga buug la yidhaahdo hagaha ganacsiga qofkii akhriyaana wuxuu ka faa'iidayaa baa layidhi xirfaddu ku shaqaysa lahaa waxaana qoray aqoon-yahan la yidhaahdo muumin macalin maxamuud oo lagu naanayso jaamici waa kii dalkeenna ka dhimanay qaryaadhaha ayaamahan hawadaan la sarrifahaye haddana ma buugaad ganacsi nooga dhigteen war hawila sarrifaw meekan mayba la erey albee walmucaamala la ere war buuggu waa ganacsi ganacsina waa laga faa'iidaa buuggana waxaad ka baranaysaa sidaad u ganacsan lahayd war nimanyahow waxaa la yidhi hooya wiilkeeda waxay ugu ducaysay inuu isku helo dulqaadka cabdiraxmaan cabdishakuur iyo cabdiraxmaan cirro aamusnaanta madaxweyne farmaajo libaaxyeynta ra'iisul wasaare khayre mitidnimada axmed madoobe madax adayga muuse bixi qoobkacyaarka siciidani nasiibka lafta garen danaysiga waare iyo qaraabka xaaf marka idinkana aamiin u dhaha war hooyadaas wiilkeeda ducadu waxaa ugu dhinnaa yaraankii ilmo gareen ee galmudug ka soo socdo war anna waxaan soomaalida leeya adigoo waxun tabanayoy kaana kala taallo kala togan ku taban taabiyiya kaan wax kuu tarine walaalkala tasoobaana way taran yaraadaane mar hadday istaageerinoy tala wadaagaynin tisqaad ma laha oo waxaa qabsada cadow ka taagroon arow runta waa toorilanka kiisurilanlaayi kiisi saafe oo la ere aryaadhaha sanatar xaaji muuse suudi wuxuu yidhi madaxweyne farmaajo anigu qabiil uma nabci ee maamulxumadiisaan saluugay war xaajiga haddii nabadii nolol ay ka wareegsatid weli ma soo taagan yahay war xaajiga silent waa lagu kari waaye war saylan toobilka karu waay salaad ala jeel iyo inay ala geediin jibaabayaan war fiqi waxa uu yidhi nin isla kaysawira xildhibaan waaye war dadka nabadii nolol xili ka raba xildhibaan fiqi ha ka dheeraadaan cabdiraxmaan cabdishakuur wuxuu yidhi nabad iyo nolol maleesiya xataa waa iiga daba timi hore waxaa loo yidhi dawlad gacan dheer gacantiyaas waa el deeri waayte maleysi deerase aryaadaha nabad iyo nolol qofka diidaya horta xaw rabaa war hiigsii horumar ninkii diidaaya muxuu damacsan yahay war ninkii xisbiga weyn oo weyn diidaaya maxaa deeqaaya horyaala muranka naga daaya adaa noogu weyna noo bilaabay muranka buuggii ganacsiga akhristo idinka dhan ganacsi abuurta yaa beri torotoro manaad filigudirirkana ilika dhaafe war waa noola duceeya oda cabdullah noo duceeya qaylada naga dhaafa ducadiisa aqbal maaha kadib doortooda bilciisa aqbal wariya warasaba difurunta jibi jibi
laga taga tawfiiqda alla idin waafajiye war muusan inaan daraabka laga fura ku dar
fariintaas iyo xubintii ka horeysay kalamaan waxaa gabagabahan barnaamijka caawa soo saaray halkan uu ka tiimanayo anigoo xasana saaxiibkii cumar axmed raxmed saxiib farsamay intaana ka bixin saaxiib biir haddaan fiirino magaalada gaalkacyo ee dhanka galmudug guddiga doorashada ee galmudug gaar ahaan garabka uu magacaabay madaxweyne axmed cali gelle xaaf ayaa maanta soo saaray jadwal cusub oo ku aadan doorashada guud ayaa lagu sheeciyey in doorashada guddoonka baarlamaanka ay dhacayso shan labaatanka bishan januari sanada laba kun iyo labaatan sidoo kale waxaa qoraalkaas lagu diwaangelinta musharixiinta madaxweynaha ay bilaabanayso isla todobiyo labaatanka bishaane kadibna doorashada madaxweynaha cusub la qaban doono kowda bisha soo socota sanadkan laba kun iyo labaatan jadwalkan ayaa ah midka ka duwan kii ay soo saareen guddiga farsama ee dowladda federaalka soomaaliya magacoode kaasoo ka howlgala magaalada dhuusanbareeb ee gobolkan galgaduud arrintan ayaa sababi karta in galmudug ay yeelato laba madaxweyne haddii aan xal rasmi ah laga gaarin howlaha kasoo horjeeda howlaha iskasoo horjeeda ee ka kala socda magaalooyinka dhuusanbareeb iyo magaalada gaalkacyo oo gobolka mudug ka tirsan qeybo ka mid ah si gaara dhanka galmudug barnaamijka intaas ayuu ku dhan yahay waxaan kaga tagay hetii belag oo barnaamijka idin ballan qaaday saaxiibada nagaysanayo waxaan idin leenahay habeen wanaagsan
Somalay garadlay garashada kalliitay bilgeeda oo xura gumaysiga ka jecelay Somalay Somalay Somalay kan taagaroo godobteeda maqan iyo kashigeeda moogaay godkii lagu ridi lahaa gacmaheed ku godobtaay godobteeda maqan iyo kashigeeda moogaay godkii lagu ridi lahaa gacmaheed ku godobtaay etimilagoyay gocandanaaburay geska ruuxa wadayo gardarada u hiishay goodayoo ka noqotaye gulubkiyo colaadiyo gajagiyo dhibaatada gormaad ka bixiyo garbdegi asaga etimilagoyay gocandhanaaburay gaska ruuxa wadayo gardarada u hiishay goodayoo gam noqotaye gulubkiyo colaadiyo gajabiyo dhibaatada gormaa tabixiyo garbdegi asaga ubaaba weeyaan warkaygeen gurmo soomaalaay gurmo gilgilo kusocoqoonka gurmo rumaha ka gur nabadda guddoon umaysiga diid gayga difaac garbaha isqabsada gacankaaga duur gurmo Somalaay, Somalaay, Somalaay, Somalaay garanaay, gesigeeda loogaay, gurmadka iyo dumarka iyo gurtideeda laayaay, Somalaay, Somalaay, Somalaay dantaa galo. Somaraay, Somaraay, Somaraay, Somaraay garanaay, gesigeeda loogaay, gurbadkaiyo dumarkiyo gurtideeda layaay, Somaraay, Somaraay, Somaraay dantaa garoo. dhaxal kala irdhoobiyo gobolaysi jeceley golayaal bilaashiyo garwaadeeno badane dhaxal kala irdhoobiyo gobolaysi jeceley golayaal bilaashiyo garwaadeeno badane gereeda oo dhalay godob maranka sidatay gacma horshi badane gaadiidki nacabkay goodayoo gan noqotayee gulubkiyo colaadiyo gaajabiyo dhibaatada goormaad ka bixiyo garabtegiyo asagaa gereeda oo dhalay gorob maranka sidatay gacma horshi badane gaadiidki nacabkay goodayoo gam noqotayee gulubkiyo colaadiyo gajabiyo dhibaatada gormaad ka bixiyo gardegii asagaa guubaaba weeyaan warkayge gurmo soomaalaay gurmo dilgilo ku socokoonka gurmo xumaha ka gur nabadda guddoon gumaysiga diid gayiga difaac garbaha isqabsada gacankaaga dhuur gurmo